waxaa gabagabo ku dhow dhismaha suuqa xirada qaxootiga dhagaxley oo gubtay afariyo tobankii bishii labiyo tobnaad sanadkii tegay waxayna mulkiilayaasha goobihii gubtay mar kale bilaabeen dhismaha goobihii ay ku hanti beeleen inta badan suuqa ayaa hadda la dhisay waxaana durba bilowday camiraada goobaha ganacsiga qaybahooda kala duwan kuwii la bogay dhismahooda magaalada markay gubaton baa hadda la dhisaya mar walbana waa la dhisaa laakiin hadda magaalada guryaha sidii hore ma aho guryaha hadda waa markii hore waa la dheerayn jiray laakiin hadda waa la gaabiyey guryaha hoos baa loo dhigay teeda kale dadka tookada afaraad ay gubanayaan dadku waxba ma haystaan hadda sidii hore guryaha hataa looma dhisahayo dadka dhaqaale la-aan baa ku dhacday xoolihii iyo waxay isku baaba'een hantidii iyo gurihii ay isku baaba'een
waxaa la soo maray kolley arrin khatar ah oo run ahaantii dadkii joogay iyo ninkii maqlayba saamayn badan ku yeelastay bulshada dhammaan suuqa marka maalmo aan dheerayn oo hadda dhowr beri ay ka soo wareegtay runtii nafta hataa ma ogolaanin magaalada in mataqaana la soo aado kabad iskaba dhaaf in lagu nasto misaan mataqaana la dhex fadhiistee meel walba gubad iyo mataqaana birid duuli iyo musbaar iyo mukaamo qashin wareejin oo la ordo ma ogi mataqaana indhaxumo badan baa ka muuqatay laakiin alxamdulilah hadda nasri waa la dareemahayaa inkastoo dadka masiibo badan iyo dhab badan uu gaaray
funtiyaasha dhismaha ayaa ku mashquulsan suuqa waxayna sheegeen in dhaqaala yari jirta iyo dadkii oo hanti beelay darteed ay hadda qiimo jaban wax ku dhisayaan maalmahan shaqada way noo dhammaantay hadda shaqada gebagabo waayey suuqiya maalmahan dhismadaadan ku jirnay haddana maasha allah maanta dhismadan waa uu soo gebagabaynay intaan aan hadda annaga dhiseenoo suuqa bishaas fiftiinmiya meelahaasay bilaabatay ilaa hadda dhismaheedana suuq way socotaa weli waxyaabo yar baa noo haray suuq waa u jiidin dhismaheedana gebagabo waay suuqa sidii hore ma aho lacagihii hore sidii hore oo dadkii lacagta laga qaadi jiray ma aho gurigi haddii oo markii hore lagu dhisi jiray labaatan kun hadda waxay noqotay toban kun shan iyo toban kun saddex iyo toban kunaa lagu dhisayaa markii hore waxaa lagu dhisi jiray afartan soddon iyo shan konton siddeetan toddobaatan hataa guryo lagu dhisay ad arkay laakiin hadda waxaa waaye markay u badato ninka oo lacagta laga qaadaya waa shan iyo toban kun ama toban kun dhanka kale ganacsatada ayaa u muuqata kuwo aan wax badan ka baran khasaaraha ka dhasha dababka maadaama aysan qaabka dhismaha waxba ka bedelin hadda run ahaantii formulaha dadkay u dhisanahayaan inta badan guryaha qaxootiga waa unjiingada iyo alwaax ninna ma awoodo hadda maanta inuu ka dhigo dhagax iyo arrimahaas mar qaab ahaan injineeradii ku dhisay horunbaa dhisaya wix laga dhisana baawi iyo baatiga un weeya way isku dhadhow yihiin qaab ahaan saan filayo inkastoo hay-adihii ay soo gudbiyeen mataqaanaa masiibooyinka ka hortegahayay in la gaabiyo guryaha dheereenta xagga dheereenta hawda maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab